waddamada galbeedka afrika ayaa dadejinaya sidii ay ciidamadooda u geyn lahaayeen dalka maali iyadoo ururka islaamiga ah ee ka taliya waqooyiga dalkaasina ay ku sii siqayaan deegaano cusub oo ku yaala koonfurta waddankaasi sarkaal ka tirsan urur goboleedka ekowas ayaa v o weda u sheegay in qaar ka mid a ciidamadooda oo gaadhaya saddex kun oo askari oo bishii hore ay qaramada midoobay ogolaadaan inay dalkaasi gaadhi doonaan maalinta salaasada dhinaca kalena dalka faransiiska ayaa qorsheynaya shan toddoba boqol iyo konton askari oo ciidamo cusub ah oo ay ku daraan ciidamada ka jooga dalkaasi maali ilaa inta ciidamada afrikaanka ahi ay tegayaan dalkaasi si ay u caawiyaan ciidamada waddanka maali si ay uga dhiciyaan maleeshiyada islaamiyiinta ah ee ka qabsaday waqooyiga dalkaasi madaxweynaha faransiiska madaxweynaha dalkaasi faransiiska master francois oland ayaa salaasadan maanta ah sheegay inay ilaa iyo toddobaad qaadan karto inta ay ciidamada galbeedka afrika isku soo habaynayaan waxaana uu intaasi ku daray in diyaaradaha dagaalka ee faransiisku ay weerar ku qaadi doonaan mar kale jabhaddaasi islaamiyiinta ah ee ku sisiqaya inay goobo cusub oo dhinaca koonfurta qabsadaan sani ugo oo ah madaxa isku xidhka qaybta dhaqaalaha ee wadamada galbeedka afrika ayaa v o weda qaybta ingiriisiga ee afrika la hadasho u sheegay in saddex kun oo ciidamo ah ay bishii hore qaramada midoobay ogolaatay inay gaadi doonaan maalinta salaasada master ugo wuxuu yidhi wadamada xubnaha ka ahi waxay si deg dega u tegayaan si ay u taageeraan maali inay difaacdo dalkeeda ciidamadana ay ka difaacaan amaba caasimadoodana ay ka difaacaan weeraro dalkoodana ay nabadgelyadiisa ilaaliyaan waxaan filaynaa inay mateli karaan amaba buuxin karaan door mas-uuliyadeed xaaladan haatan lagu jiro dhinaca kalena saraakiil ka tirsan bentaganka maraykanka ayaa sheegay in maraykanku ay diyaar garoobayaan in ay taageero dhinaca farsamada ah siiyaan faransiiska oo sii wada duqaynta cirka ee ka dhanka ah kooxaha islaamiyiinta ee waqooyiga dalka maali maraykanka ayaa horeba u bilaabay inay taageero dhanka sirdoonka ah siiyaan xoogaga faransiiska si gacan looga geysto in dib looga riixo mintidiinta dhulka ay qabsadeen laakiin maraykanku waxa ay ka digeen in la qaado tallaabo keeni karta inuu sii kordho qalalaasaha ka jira gobolka diiradaha dagaalka ee faransiiska ayaa qaadayay duqayn dhanka cirka ah oo aan kala joogsi lahayn iyagoo bartilmaameedsanaya xerooyinka tababarada iyo goobo kale oo ay haystaan xogaga islaamiyiinta ee xoogga ku leh dhinaca waqooyi ee dalka maali saraakiisha bentaganka ayaa sheegay toddobaadkii hore inay qarka u saaran yihiin inay go'aan ka gaaraan taageero dhanka farsamada ah in ay ku caawiyaan ciidanka faransiiska ee ka dagaalamaya waddanka maali saraakiisha ayaa sheegay in maraykanku ay siiyeen faransiiska xog sira oo ay soo ururiyeen oo ay ka soo ururiyeen baabuurta sirdoonka maraykanka ee ka howlgala gobolka wasiirka gaashaandhigga maraykanka leon benera oo ku sii jeeda waddamada yurub ayaa faransiiska ku ammaanay qaadashada hoggaanka dagaalka ee kooxaha mintidiinta looga saarayo waqooyiga iyo galbeedka afrika kooxahaasi oo ay ka mid tahay kooxda alqaacida ee deegaankaasi ka howlgasha waxa uu yidhi mas-uuliyad ayaa naga saaran inaan hubinno in alqaacida saldhig ay ka howlgasho aanay ka samaysanin waqooyiga afrika iyo dalka maali waxaan aad uga walaacsanayn kooxda alqaacida ee waddamada galbeedka iyo waqooyiga afrika iyo dadaalkooda ay ku doonayaan inay deegaanka uga sameeyaan saldhig ballaaran
waddamada galbeedka afrika ayaa dadejinaya sidii ay ciidamadooda u geyn lahaayeen dalka maali iyadoo urur islaamka ah ururka islaamka ah ee ka taliya waqooyiga dalkaasi ay ku sii siqayaan deegaano cusub oo ku yaala koonfurta waddankaasi sarkaal ka tirsan urur goboleedka ecowas ayaa v o weda u sheegay in qaar ka mid ah ciidamada oo dhan saddex kun oo askari oo ay bishii hore qaramada midoobay ogolaadeen inay gaari doonaan dalkaasi maali maalinta salaasada dhinaca kalena faransiiska ayaa isaguna sheegay inay sii xoojinayaan ciidamada dalkaasi ka tegaya tallaabadaasi oo lagu ammaanay gudo iyo dibadba hase ahaatee khubrada qaar ayaa ka digaya in howlgalkaasi uu khatartiisa leeyahay wariyaha v o weda lisa bryant ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada baris waxaana inoo soo koobaya oo haatan stuudioga nagu soo biiray cabdilaahi nuur maxamed colombo
sare ciilaad baad umahadsan tahay afar maalmood oo howlgallo militari ay ka socdeen dalka maali waddanka faransiiska ayaa waxay ciidamadiisa u dhaqaaqeen sidii ay u burburin lahaayeen kooxaha islaamiyiinta ee ka dagaalama dalka maali gaar ahaan dhinaciisa waqooyi kuwaas oo haatan dhinaca koonfureed ee waddankaasi u dhaqaaqay danjiraha dalka faransiiska u jooga dalka maali christian royer waraysi maalintii isniintii ee shalay uu siiyey idaacad faransiis ah ayuu ku sheegay in kooxa islaamiyiinta ee ka dagaalama waddanka maali inaysan khatar ku ahayn oo keliya dalkaasi maali balse ay xasiloonni u diidayaan dalka ku yaala gobolka saxaraha L'intervention française a, je dis pas changé la donne, elle a bouleversé la donne dans la mesure où elle a mis un coup d'arrêt à une poussée des groupes terroristes euh, qui menaçaient dans un premier temps.
danjiraha faransiisku wuxuu sheegay dalka maali induqaynta ay ka geysanayaan dayuuradaha faransiisku ay leeyihiin ay tahay mid muhiimad u leh iyagoo oo baacsanaya kooxaha islaamiyiinta kuwaasoo jooga magaalooyin kala duwan sida magaalada moobti la yidhaahday iyo magaalooyin kale oo boqolaal kilomitir u jira magaalada caasimadda ee bamako marka haatan guud ahaan xaaladda magaalada caasimadda ee bamako waa mid deggan miser jiles yaabi oo falanqeeya ka tirsan hay-adda i c g ee xasradaha caalamka ayaa qaba in marka ay timaado la dagaalanka kooxaha islaamiyiinta ee ku xoogan dhinaca waqooyi ee dalka maali in dagaalkaasi uu wato dhibaatooyinkiisa There is always a risk of this kind of operation to take more time than expected initially, and especially uh, it is not a very mar kastaba waa mid khatar ah marka la eego howlgalladan haatan soconaya kaasoo u baahan wakhti badan sababtoo ah kooxaha cadowgu waa kuwa guurguura oo kooxo kooxaa waa marka laga hadlayo kooxaha argagixisada howlgalkan militari ee dalka faransiiska uu ka wada waddanka maali uu gumaysan jiray waa mid taageero uu ku helayo madaxweynaha faransiiska francois holland xitaa marka la eego siyaasiyiinta midagda fog ee dhaleeceeya madaxweynaha sida siyaasiyadda la yidhaahdo marina lapen Euh, mais je suis obligé de rappeler que je pense que le développement euh, des islamistes au Nord Mali est la conséquence euh, directe de l'action. euh, go-aanka des dalka choix- faransiiska ee la xidhiidha faragelinta militariga ee uu ka wada dalka waa ma- maali waa mid sharciya sababtoo ah kooxaha islaamiyiinta ee koraya natiijada ka dhalata waa mid faransiiska uu ka arki karaya dalalka libiya iyo suuriya xukuumadda faransiiska ayaa sheegtay in militariga dalkooda faragelinta ay ku sameeyeen waddanka maali inay wakhti u baahan tahay la dagaalanka kooxaha islaamiyiinta ee dalka ka jira laakiin dad badan oo ku nool magaalada baariis caasimadda dalka faransiiska ayaa rajaynaya in howlgalkaasi militari ee faransiisku uu ka wada dalka maali inay toddobaadyo qaadato laakiinse aysan noqon mid sannado qaadata aad buu mahadsan yahay cabdilaahi colombo oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o weda lisa bryant ay ka soo dirtay magaalada baris halkaad naga dhegaysanaysaana waa washington